soonku waa cibaado iyo camal wanaagsan oo alle loogu dhawaado waana waajib diini ah oo lagu leeyahay qof walba oo muslim ah isla markaana qaangaar ah ama buuxiya shuruudaha diinteena suubani ay u asteysay haddaba mid ka mida dhakhaatiirta ka howlgala magaalada dhoobey ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyay faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay soonka magacaygu waa axmed maxamed xasan bisha barakeysan ee ramadaan waa bil mataqaanaa islaamka qaali ku ah waana bil mataqaanaa caafimaadkeeda iyo muhiimadda ay leedahayna mataqaanaa ay aad ay u tiro badan tahay marka hal iyo laba haddaan kasoo qabano faa-iidooyinka mataqaanaa caafimaad ee uu soonku leeyahay waxaa waaye waa faa-iidooyin badan ka mid yihiin oo kale dadka xanuunkan diabetiska la dhaho ama xanuunka macaanka la dhaho oo kale blood improvement yani blood sugar control oo qof mataqaanaa sukortiisi insulinka maadooyinka jirka lasoo deynayo kale oo control mataqaana uu ku imaanayo uu leeyahay sidoo kale faa-iidooyinka mataqaanaa soonka uu leeyahay waxaa ka mid ah mataqaanaa in mataqana qofka caafimaad iyo mataqaanaa uu ka helayaa oo mataqaanaa soonkaas iyo jirkan in muddo ah mataqaana ayuu wax soo qoodanaya marka xoogaa inuu nafaas mataqaanaa uu helo oo mataqaanaa jirkii mataqaanaa caafimaad muhiim ah oo caafimaad badanna mataqaanaa qofka waa uu helayaa firfircooni iyo nashaadkana mataqaanaa wasaq badan ay ku jirtay cuntada qofkan uu intaa yani bilood kasoo qoodanayay maadooyinka mataqana cuntooyinka cuntada wasaqi badan ay wadataa mataqana xanuunaad badana mataqaanaa qofkii ku dhici sida maalkii waxaan ay dhahaan typhoidka oo kale typhoidkana badanaa mataqaanaa waxa sababa waa waxa contaminated food iyo waterka oo micneedu yahay in qofka cuntooyin wasaqaysan iyo waxaas marka wixii oo dhanaa mataqaanaa qofkii mataqana hadda uu ka nasanay